shay kastoo xayawaanahi wuxuu u baahan yahay nolol noloshii bay raadinayaan waxay yimaadaan beerihii yaraa ee dadkuna nolosha deeyeen baa la iskugu yimidbiyay halkaasuu dagaal ka bilaabmay daanyeerku muxuu samaynayaa se siduu weerarka usoo qaaday daayeerka waxaan ku naqaana inuu intuu soo dhuuntay awal wax xado laba sababoodo aad u khatar badan buu kusoo kordhiyay intii hore labadaas waxa kala yimid waxa weyaan marka koobaad xoog buu ku beerta la dhex joogo hadday quro tahay hadday cunto tahay hadday tahay wax walba uu cunayaa marka hore waxaana ku naqaanay wuxuu qaadan jiray xasiida geleyda iyo wixii lamida imika ilaa basashuu faqanayaa waa dhibaato hor loo timiday xoog buuna ku qaadayaa oo dadka intuu dee uu soo weerarayaa wuxuu kaloo ku daray xaafadaha baadiyaha degan reer ku galayaa raashinka yar ee haystaan buu ka qaadanaya gidigoogaba labadaas sababood buu soo kordhiyey dabcan marka uu ilaa xaafadihii raashinka ka qaadanayo hawl yar ma aha tir ahaan intuu leegayaa daanyeerka weerarka soo qaaday sidaan ognahay iminka deegaanka nagu xeeran baalku horta meeluu kala degaa xaraaro meel la yidhahduu leeyahay oo gaargaargaara xaraarta ugu khatarta badan le dagaalku ka dhacay ayaa inta dawladda wuxuu bilaabmay khamiista maanta khamiisteedii ayuu dagaalku bilaabmay waxay ahayd taasoo kale waxa lagu qiyaasay inay ku deganaa inta deegaanka halkaa deganaahayd laba kun oo mid meelaha ilaa laba kun iyo shan boqol oo xibbo ku dhowaa sida aad tilmaantay iska horimaad ayaa dhex maray dadka iyo weliba daanyeerka siduu u dhacay iska horimaadkaasi haddaad bulshada u sharaxdo markii uu beerihii saa usoo galay ee uu beerihiina galay iyaguna way sabaabuleen deegaan degmada bag kamid oo qeyb kamid ah sabaabushay boqol iyo konton nin ba iska sabaabulay daanyeerkiibaa weerar la isku qaaday dagaal baa ka bilaabmay toddoba maalmood buu socday dagaalkaas waa hagaag daanyeerku waa mid ka mid a xayawaanka bulshada ku dhex nool dabcan waxa ay iswaajahayaanna waa dad maxaa laysu adeegsanayaa tusaale ahaan daanyeerku muxuu adeegsanayaa se dadku maxaa ay isaga difaacayaan waxa la adeegsaday horta waxa ugu muhiimsan isagu dhagaxday isticmaalayeen dadku inta ugu badan ilaa markii dambe qaar ma qori soo qatay lai sheegay lakin dhagax baa ugu muhiimsana intay isticmaalayeen iyo bud baa isaguna wuxuu isticmaalaya inay jeedaan iyo inay dee qofka iska qabtaa oo baalka ay ku ururaan laftooda dadka maxaa khasaare soo gaadhay dadka difaaca ku jiray se daanyeerka dhinaciisa sidee wax usoo gaadheen guddoomiye dagaalkaas shalay buu soo afjarmay dhammaantiiba dhaawaca dhowr qof bu iyo dhaawacyo furubi gaadheen dadkii daayeerkiina wax wax dhimasho badan oo aada fara badan baa gaadhay wixii kaleba deegaanka u ka farxay oo meel kale u ka baxsaday dagaalkaasi wuxuu socday markii dambe waa la hareeriyey haraad iyo duuf badan baa waa la hareereeyey xoog baa lagu hayey haraad badan iyo dhibaato badan baa soo gaadhay isaga laftiisii adugu arrinkaasi shalay buu soo dhamaaday dhaawacyaheero fudud baa dadkii soo gaadhay daayeerkii dhimasho badan baa ka dhacday sidaas ugu dhamaaday hawlaas shalay sida aad sheegtay arrintani waxa ay salka ku haysaa xaalad abaareed oo deegaanka ka jirta intee ayay leegtay abaartaasi abaarta deegaanka ka jirta aad bay u xoog badan tahay dhowr saameynood bay keentay biyihii baa yaraaday khayraadkii waxaa kaloo iyaduna dheer deegaanka abaarta ka jirta waxaa lafdabar usii ah deegaanka marka horeba xaaluf baa ku dhacay deegaanka deegaankani xayawaanka laftiisa waxay la nool yihiin deegaanka ku tiirsan yihiin deegaankii markuu baaba-ay waxa la iskugu yimid abaartani waa waxay saamaysay ilaa xayawaankii ilaa dadkii dhirtii baa dhuxul laga shibay deegaankii markuu soo baaba-ay waxay noqotay in geedka tamaandhada iminku beeri la iskugu yimaado marka waxaad ka garan kartaa dhibaatada laga gaadha adiga laftaadu